waxbarashada ayaa furaha nolosha iyadoo bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay fahmeen ahmiyadda ay leedahay waxbarashada goobaha waxbarashada ayaa hadda waxaa intooda badan iska diiwaangeliyaan dadka waxbarashada ka daahay oo aan yaraantooda helin fursadaha ay wax ku bartaan waxayna wasaaradda waxbarashada jubbaland oo ka duulayso la dagaalanka jaahilnimada waxa ay ku dadaashay in ay waxbarasho siiso dadka waaweyn ee yaraantooda fursad waxbarasho heline gudoomiyaha waxbarashada degmada kismaayo cali khayre oo idaacadda waamo waraysi kula yeelatay xafiiskiisa ayaa wuxuu ka warbixiyey fursadaha waxbarasho ay siiyaan dadka waxbarashada ka daahay ardaydan da-dooda ayagoo weyn imaanahaya waxbarashadii maaragtay sidii la rabay da-dii la rabay waxaa la dhahaa a b e brogram lahaan u sameynay da-dii loogu talagalay cunugii maadaama uu waxbarashadii uusan imaanin oo laga yaabo arday toban iyo shan jir toban iyo afar jir oo weligiisna waxba aan loo bilaabin inuu yimaado goobihi waxbarashada waxay wasaaradda ku xalisay inay brogram a b e la dhaho oo accelerated basic education af soomaalina afkeennana waxaa lagu dhahaa waxbarashada asaasiga ee deg dega ayaa loo sameeyey waxbarashada asaasiga ee deg dega marka waxay tahay in cunugii meeshii sideed sano manhajka uu ahaa lagu soo koobay afar sano oo ardayga xirfadiisii la dhisahayo saacado badan uu maaragtay wax baranayo maadaama qofka uu da-diisa ay weyn tahay koowaad uu ka bilaabi karin xilligaas in maaragtay manhajkii afar sano loogu soo koobay afarta sanadka afraadna uu la gelahay imtixaamkii fonfor sideedaadka uu la gelahay ilmihii dugsiga tooska ee waxbarashada tooska ee soo maray marka saasa ayadana ayaan ku xalinay marka waalidiinta waxaan si guud leeyahay ardayda iyo kawarqabkooda iyo maaragtay waxyaalaha social media taleefanada uu caqabadda weyn u yahay inay maaragtay ayagana nagu garab istaagaan sida aan horaanba aan ugu sheegnay